wasaaradda waxbarashada somalilan oo kaashanaysa hay-adda sef jil dareen ayaa magaalada hargeysa ka daahfurtay barnaamij ku saabsan xirfadaha farsamada gacanta kaas oo ay ka faa'iideysan doonaan arday dhan saddex kun iyo saddex boqol guud ahaan gobolada dalka shaacinta barnaamijkan waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan rofesor ismaaciil ducaali yuusuf agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada somalilan iyo mas-uuliye ka tirsan hay-adda sef jil dareen maxamed cali cumar agaasimaha waaxda farsamada gacanta ee wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa ka warbixiyey mashruucan mashruucan sidaa ka aragtaan banalka magaciisa waxaa la yidhahdaa imbag baa la yidhaahdaa waa brogram waxa weeyaan siin doona xirfado kala duwan muddo saddex sano ah brogramkani waxaa taarget u ah oo waxbari doona waa dhallinyarada reer somalilan oo ay ku jiraan qolooyinka disabilityga ama dadka baahiyaha gaarka leh iyo sidoo kale waxa weeyaan jandarkii ama haweenkiiba qayb ay ka yihiin guud ahaan brogramkani wuxuu waxbari doonaa arday saddex kun iyo saddex boqol oo arday ah muddadaa saddexda sano ah insha allah hadduu allo yidhaahdo wuxuuna bari doonaa xirfado kala duwan ama xirfado kala duwan oo waxa weeyaan saddexa oo waxa weeyaan xirfadda ugu horreysa ay tahay waxa loo yidhaahdo green energy oo waxa weeyaan solarkii waxa weeyaan uu ka mid yahay xirfadda labaad waxay tahay waxaa la yidhahdo agro business iyaduna oo ay ku jiraan dadkii baahayaha gaarka haa lahaa iyo sidoo kale haweenkiiba waxaa kaloo waxa weeyaan jira xirfad saddexaad oo imika inagu cusub run ahaantii oo la yidhaahdo recycling waxa weeyaan in waxyaabihii la isticmaalay mustacmalka in dib waxa weeyaan loo waxa weeyaan process gareeyo oo deeto wax haddee la isticmaalo waxa weeyaan laga dhigo rofesor ismaaciil ducaali yuusuf wasiirka wasaaradda waxbarashada somalilan ayaa ka waramay barnaamijkan iyo ahamiyadda uu u leeyahay somalilan barnaamijkan waa barnaamijka qiimaha leh qaayaha leh ku saabsan dee farsamada gacanta dhallinyarada somalilan meela joogaanba yar iyo weynba waa inay ka faa'idaystaan aqoontooda ay leeyihiin farsamada gacantana ka faa'iidaan barnaamijkan uu ka shaqayn doono dhammaan somalilan oo dhan goboladooda oo dhan waxaa loogu talagalay barnaamijkan la daahfuro bilowdo uuna shaqadiisii bilaabo oo shaqadiisii rasmi u socoto insha allahu barnaamijkan xirfadaha farsamada gacanta ayaa kaalin ka qaadan doonaa yareynta shaqo la-aanta soo wajahda dhallinyarada dhammaysa waxbarashada ee ku nool deegaanada somalilan